bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxa weye wariyaasha muxuu ahaa idaacadda qaranka ka shaqeynaya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa salaan kadib waxa weeyaan muxuu ahaa nimanka cadowga ee ummadda soomaaliyeed inta badan godoominayay khasaaro fara badan loo geystay waxa weeyaan muxuu ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay iyo ilaa muxuu ahaa habeenkii xalay ilaa habeen hore ilaa waxa weeyaan saddexdii maalmood ee u dambeysay runti waxa weeyaan muxuu aha nimankaasi dhibaatooyinka loo geystay waxaa kamid a goobo ma garanaysaa ay dadka muxuu aha kaga soo abaabuli jireen muxuu ahaayey dhagarqabayaasha waa la burburiyey runtii waxa weeyaan muxuu aha ilaa haddana duqeyntu way socotaa dagaalka nimanka lagula jirana waxa weeyaan waa dagaal caalami oo sida gaar a muxuu ahay loo bartilmaameedsanayo madaxdooda iyo saraakiisha iyo muxuu ahay ummadda soomaaliyeed kuwa ay muxuu ku dhibaataynayaan
waa tahay taliya duqeyntu xaggee ka dhacday
duqeyntu waxay ka dhacday aagga jilib bay ka dhacday oo runtii waxa weeyaan muxuu ahaay khasaare fara badan loogu geystay waxaa kaloo ay ka dhacday muxuu aha degmada jamac bay ka dhacday waxaa kaloo ay ka dhacday degmada muxuu ahay badhaale ee muxua magaalada kismaayo kaga beegan muxuu aha xuduudka kenya marka waxa weeyaan dhulkaas oo dhan muxua duqeymo fara badan baa ka dhacday runtii waxa weeyaan muxuu ahay ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya baana muxuu ahay geysanaya muxuu aha duqeymaha iyo muxuu hadii ilaa yidhaahdo in maartay nimanka la burburiyo iyo ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee danab
ma goob ay isku urursanayeen argagixisada ayaa bartilmaameedku ahaa oo xog iyo macluumaadyo aad hesheen ayaad ku bartilmaameysateen fariisimahaas
sidaa weeyaan goobtaasna waxaa lagu magacaabaa muxuu ahaaye xero weyn oo meesha la yidhaha caanoole ee udhaxaysa buulaxaaki iyo degmada badhaadha udhaxaysa halkaas ay isku urursanayeen muddooyinkii dambena ay muxuu ahaay xogta inta badan naga soo gaadhaysay ay bartilmaameedka ugu weynee la beegsaday uu ahaa runtii waxa weeyaan dhinacan kale ee jiribna maaragtay guryo ay deganaayeen muxua niman cadowga ka tirsan oo muxuu ahay saraakiilaba iyagana lagu bartilmaameedsaday degmada jamacmana sidoo kale waxa weeyaan gooba ay muxua wax kasoo abaabuli jireen baa muxuuaha si fiican muxua loo beegsaday marka dhibaatada gaadhay muxuu ahay cadowga ummadda soomaaliyeed sidaa weeyaan magacyada horjoogayaasha iyo saraakiisha argagixisada shabaab ee la beegsaday ma noo sheegi kartaa
runtii waxa weeyaan dib baanu kasoo sheegaynaa maadaama oo ilaa hadda howlgalku uu socdo markii muxuu ahay sida ay wax u gaadheen oo waxa weeyaan maaragtay ilaa hadda muxuu ahaa wixii ma garanaysaay khismi ah markii aanu muxuu ahaaye aanu gacanta ku dhigna aanu maaragtay soo gudbin doonaa wax shacaba oo intii howlgalkugu socday dhibaato kasoo gaartay miyaa jirta duqeynta maya maya maya wax shacaba oo muxua haba yaraatee wax duqeyntaasi ay kasoo gaadhay ma jiro ciidamada ummadda soomaaliyeed ee danab iyo waxa weye ciidamada caalamiga ee muxua nimanka bartilmaamedsanaya si taxadar le bay hawsha u fulinayaan ummadda soomaaliyeedna way ilaalinayaan insha allahu tacaala